أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta afraad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste maamul goboleedka shahadalla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa heshiisyo cusub la galay dowladda ridada imaaraadka carabta oo safka hore kaga jirta boobka kheyraadka dalka soomaaliya in ka badan toban askari oo etoobiyaan ah ayaa bakhti oo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bokool shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay gobolka oromiya ee waqooyiga dalka itoobiya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta afraad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste gelinkii dambe ee maanta waxay mu'asasada alkataib baahisay filim cusub oo ah qaybta afraad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste waxaana qaybtan la daawan karaa muddo soddon iyo sagaal daqiiqo ah insha allah filimkaas iyo kelimadihii laga jeediyey oo dhammaystiran waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafareebka wararka ah ee caawa insha allah maamul goboleedka shahadalla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa heshiisyo cusub la galay dowladda ridada imaaraadka carabta oo safka hore kaga jirta boobka kheyraadka dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska murtad cabdiraxmaan ciro oo ah madaxa maamulka ridada somalilan ayaa lagu sheegay in maamulkooda ay dowladda imaaraadka carabta la galeen heshiisyo cusub heshiisyadan oo isugu jira dhinaca dhaqaalaha iyo amniga ayaa somalilan ay sheegtay inay dan weyn ugu jirto saxiixooda iyagoona sheegay inay gogolxaar u tahay waxa ay ku sheegeen inay helaan ictiraaf sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in ciro uu kulamo la qaatay madaxda ugu sareysa dowladda imaaraadka carabta kulmadaasi ayaa lagu sheegay in looga hadlay in imaaraadka uu sii kordhiyo kaalmada dhaqaale ee uu siiyo somalilan maamulka ridada somalilan ayaa dhinaca kale sheegtay in mas-uuliyiin uu hogaaminayo ciro oo ka socda somalilan ay maalinkii labaad ka qayb galeen shirweyne caalami ah oo ka socda magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta wasiirka warfaafinta somalilan ayaa sheegay in ciro iyo wafdigiisa ay ku matelayaan shirkaasi soomaaliya oo idil taas oo kooxda ridada soomaaliya ay si weyn uga carootay shirka ka socda magaalada dubay ayaa ah shirka dowladaha adduunka waxaana dowladda imaaraadka carabta ay u diiday shirkan inuu kasoo qayb galo madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurguurte taasi beddelkeeda ay kasoo qayb gelisay cabdiraxmaan ciro oo ah madaxa maamulka ridada ee somalilan mahadsanid caliyare in ka badan toban askari oo etoobiyaan ah ayaa bakhtiyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bokool waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qarax saaka kufaarta xabashida itoobiya lagula beegsaday degmada waajid gaar ahaan afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee degmadaasi qaraxan waxaa ku bakhtiyey saddex askari oo xabashida itoobiya ah waxaana ku dhaawacmay sideed kale oo isla xabashida itoobiya ah iyadoona qaraxaas lagu gubay gaari uuraal ah shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay gobolka oromiya ee waqooyiga dalka itoobiya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintan inoosi ambaqaadaya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan lix labaatan qof ay geeriyoodeen kadib markii baabuur bas ah oo ay la socdeen oo uu ku gudoomay ama uu ku rogmaday magaalada shambu oo ka tirsan gobolka oromiya ee dalkaasi itoobiya sida ay shaaciyeen warbaahinta faana asna kamesfiin oo ah kormeeraha nabadgelyada wadooyinka ee aagga bariga vulega ayaa sheegay in labaiyo afartan qof kalena ay ku dhaawacmeen shilka iyagoo carabaabay in dhimashadu ay sii badan karto maadaama ayuu yidhi xogtu ay tahay mid orudhaca baska ayaa ka soo amabaxay magaalada shambu ee galbeedka dalka wuxuuna ku sii jeeday caasimadda adisababa sida ay warbaahinta faana ka soo xigatay misfin shilalka halista ah ee khasaaraha badan geysta ayaa ku badan etoobiya waxaana ka mid ah shil ay ku dhinteen toddobaatan iyo kow qof oo dabayaaqadii diseembar labada kun afar iyo labaatankii ka dhacay gobolka sidaama ee koonfurta dalka etoobiya mahadsanid abushayba ugu dambeyntii munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan yaasir moxamed ayaa inoo diyaariyey warbixintaasi Bismillahi bis balos de silore millahi mi milos de Allahi al alfa kare la nore la ila la la kare he halos de arrahmani al alfa kare la nore rahmani rah ra la kare alore mani ma min kare ni nunos de الرحم الفكر إلى نور الرحيم رارا نكري حمي حالوز دي يا نور
munaasabadaani oo ahayd mid lagu maamuusayey boqol iyo soddon arday oo ka mid ah ardayda madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable kuwaasi oo dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday howlka xafladaha ee sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable waxaana munaasabada kasoo qeybgalay marti sharaf kala duwan boqoliyo soddonka arday ee dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa laga qaaday imtixaan iyadoona abaalmarinno qaali ah la guddoonsiiyey ardayda kaalmaha horegalay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay waalidiinta ubadka waladkaadii baariga ah oo fiicnaa oo kuu soo ducaynayey ayaa maaragtay ducadiisii aa ku anfacaysa ilaahay subxana wa taala kugu anfacayaa oo camalkaadii saalixa uu ku soconayaa waa markii marka aad tarbiyaysay oo xuquuqdii uu kugu lahaa aad gudatay sida xaq waalidka xaq u leeyahay ayuu waladkana xaq u leeyahay waladka iyo canugu aabbihii iyo hooyadii xaquu ku leeyahay inay tarbiyeeyaan wakhtigii cumar khataab radiallahu canhu ayaa ninbaa soo dacwooday wiilkiisuu ka dacwoonaya oo caasi ku noqday maxkamaddii baa laisla yimid sayd cumar baa loo yimid odaygii baa dacwooday wiilkii waa hadla wuxuu yidhi intaan caasiba ugu noqduu odaygii wiilkan waa caasi waxba igama maqlo waa wiil caasi ah wiilkii wuxuu yidhi intaan caasi noqon isaga aabbahe marka hore caasi noqduu yidhi magac fiican ima bixinin buu yidhi islaan yahuudiyadu iga dhalo naag fiican igama dhalinuu yidhi ima tarbiyaynin marka dhibka waa xaggiisuu yidhi garti yaa helay garti canugii baa helay haddii marka horeba qof fiican aan laga dhalin magac fiican aan loo bixinin magacu waxyaabaha wax saameeyo ka mid yahay aan la tarbiyaynin dee dhibka iyo dembiga marka waalidkaa yeelanaya afhayeenka golaha noqobada wilaayadii hiiraan nabadoon cali abuu caaisha iyo naqiibka beesha dareed ee hiiraan nabadoon sheekh cumar ayaa iyaguna goobta munaasabada ka hadlay
yacni aqoontu cilmigu bilow ayuu leeyahay laakiin dhammaystirma leh cunugu hadduu farta barto iyo akhriska hadduu barto waxaa u bilowday cilmigii iyo aqoontii wax kasta oo ka hor yimaada wuu akhrinayaa kadibna kitaabada ayuu horey u sii gelayaa cilmigiiaana u bilowday alxamdu lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad oo dhani u sugnaatay ilaahay khayr badan ha idinku abaalmariyo ilaahay agtiisa ajir badan ayaad ku leedihiin wax la qabto ama shaqo la qabto shaqada u wanaagsan ayaad ku jirtaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka waxaa ugu khayr badan qur-aanka ninkii barto dadkana baro qur-aankii waad barateen maaragta ummaddiina waad baraysaan marka waxaad noqoteen marka kuwa ugu khayr badan ayaad noqoteen haddaadtiin mucalimiinta marka waxaan leenahay abaalkiinna ilaah baa guda ugu dambeyntii lajnadii imtixaanka ka qaaday boqoliyo soddonka arday ee dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanka imtixaankii la qaaday kaalinta koowaad iyo labaad sidii loo kala galay insha allahu tacaala arday kasta oo magaciisa aan yeerin ha soo istaago si jaa-isihiis insha allahu tacaala uu u qaato insha allah dadaalka weyn ee macallimiinta muujiyeen waxyaabaha tusina waxaa ka mid ah kaalinta koowaad waxaa la arki jiray hal qof laba qof saddex qof ayaa la arki jiray halkan kaalinta koowaad waxaa iskula jira labaatan iyo sagaal arday allahu akbar allahu akbar kadibna kaalinta labaad ayaa insha allah tacala iyagan yeerin doonaa waa toban iyo kow arday kaalinta saddexaad aan yeerin doonaa oo shan arday ah degmada buqa qable waxaa ka furan afariyo toban dugsi oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga waxaana madaariista laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah aad baad umahadsantahay yaasir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu